bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى bab ma jaءa أna shaata الwaxidaةa تuجزiء عan أhli الbeyti baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid ana shaata alwaaxidata halka neef ee ariga ah tujzi-u can ahli lbeyti qoys inay ka gudayso hal qoys inay ka gudayso qaala xadahanaa yaxya bnu muusa wahuwa albalqiyu qaala xadahanaa abu bakrin alxanafiyu qaala xadahanaa adaxaaku bnu cuhmaan qaala xadaanii cumaarat bnu cabdillaahi whuwa cumaaraة bn cabdillaahi bni sayaad hiqat faadil ibnu sayaadka uu ku abtirsanayana waa ninka axaadiidta lagu tilmaamay ee isaga markaa yacnii la dhihi jiray dajaal waayo isaga saxaabadu ay ku murmeen ayb ibnu sayaad axaadiidtana macruufka ku ah ayb waxyaabaha marka ibnu sayaad inuunan dajaal ahayn markuu doodayo uu sheegi jiray ee waxaa ka mid ahayd in yacnii dajaalka inaan ilmo loo dhalaynin anigu waa kan la ii dhalaayuu leeyahay makay madiine inuusan geli karin waa kan waa gelaa buu leeyahay aniga dajaal marka laakiin nin uun wuxuu ahaa shaydaan iyo wax la xiriiro wax loo sheeg sheego laakiin nebiga uga gambaday isagoo wax loo sheeg sheegayo lala hadhadlayo markaas uu yidhi maxaa tahay intuu markaa hooyadiis ay u digtay oo markaas uu yidhi wuxuu yidhi marka waxbaan kuu qariyeeyey khaba'tu laka khabii'atan maxay tahay markaasuu yidhi huwa duqu marka isaga laftiisana inay wax isaga dardaran yihiin waa sheegayo shaydaani waxbaa u imaan jiray markaasuu ninkaasaa ninkan wax u ah ayb marka dadka dadka wax u ah waxba u dhibi maayaan adoogu haddii uu mufsid yahay ama gaal uu yahay cunuguna uu qof fiican yahay waxa u dhibaayo male gaalnimada qof kale qof kale ma dhibayso haddii qofkaasu isaga uu toosan yahay qaala samictu caطaaء bna yasaarin yaquulu sa'altu abaa ayuuba ayaan su-aalay kayfa kanat الضaxaayaa udxiyadu siday ahayd calaa cahdi rasuuli اllahi sal ly slam waqtigii nebiga faqaala wuxuu yidhi kana rajulu qofku wuxuu ahaa yudaxii bالshaati inuu ku udxiyeysanaya bishaati neef ari ah canhu wa can ahli beytihi isaga iyo qoyskiisa faya'kuluuna waa cunayeen wayudcimuuna waa quudinayeen xataa tabaaha annaasu ilaa dadku marka ay isku faanfaaneen waxqalidda iyo xoolaha isugu faanfaaneen fasaarat kamaa taraa waxaan aada arkaysay arrintu noqotay markii dambena ayb xadiidkan isnaadkiisu waa xoog badan yahay ibnu maajah iyana waa warinayaan qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix wacumaaraة bnu cabdillaahi huwa madiniyu waqad rawaa canhu maliku bnu anas marka warkan waxaad moodaa inuu nooc tawhiiqa uu yahay cumaaraة bnu cabdillaahi wuxuu leeyahay marka waa madiniyun maaligna waa ka wariyey laba macnoba waa ku jiraa maalik shuyuukhdiisu waa hiqaad soo isagu sheegay macnaha labaadoo ku jirana waxa uu yahay maalik dadka madaniyiinta qof uga aqoon badan ma jirin leanna waa beledkiisa marka ninku haddii madiini uu yahay maaligna ka wariyey waa nin yacnii aada looga raalli noqdo wa qaala waalcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi sidan waaye wahuwa qowlu axmeda wa isxaaqa waxtaja bixadiidi الnabiy sal l slam ay xujaysteen annahu daxaa bikabshin nebigu wuxuu ku udxiyeystay wan faqaala wuxuu yidhi hada caman lam yudaxi min umma bik hada caman lam yudaxi min ummatii ayb kani labow ku udxiyeysta midna isaga haadaa canii ka kalena caman lam yudaxi min ummatii ayuu yidhi ayb wa qaala bacdu ahli اlcilmi ahlucilmiga qaar waxay dhaheen laa tujziu shaatu ilaa can nafsi waaxida marka dee nebigu markuu leeyahay waaan hada caman lam yudaxi min ummatii dee nebiga isaga ummaddu bimansilati lwaalido u yahay marka meeshaasay waxay ka qaadanayaan iyaga marka qofka iyo wixii markaa qoyskiisa ou dhalay iyo xaaskiisii iyo inay iyagu hal neef oo neef ari ah inuu ku filan yahay ayb wa qaala bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen laa tujziu shaatu rida ma u gudayso ilaa can nafsin waaxidatin hal naf bis wa huwa qowlu cabdillaahi bni lmubaarak wagayrihi min ahli lcilmi ayb xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa udxiyada in la cuni karo lanna faya'kuluuna waa cunayeen wayuطcimuuna waana quudinayeen ayb udxiyada marka waa in la cuni karo meeshaa marka udxiyadu waa sunno iyada waajib maaha waa sunno mar hadday sunno tahay qofku wuu cuni karaa haddii laakiin udxiyada la nadray oo ay tahay udxiya manduura ma cunayo marka qofkaas leanna maxaa yeelay nadarku waa waajib mar haddii ay marka isaga isku waajibiyey xoolihii isaga ka baxaaya inay isaga kusoo laabtaan maya ayb waa sadaqaynayaa kulligeed haddii laakiin aysan manduuro ahayn mid la nadray aanay ahayn markaas wuu cuni karaa ayb wayuطcimuuna dadkana waa quudinayaan fakuluu minha waطcimu اlba'is اlfaqiir qaala hada xadiiثu xasanu ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan maطbuuca waxaa ku taal baabka bacdi aلdliil عlى أna اlأضxiyata sunaة saasoo idinma taal waxaas marka kuma yaalaan makhduudaadka labada sharxe ciraaqi iyo mubaarak fuurina ma laha ayb marka waa baab tarjamadan wax tarjama ma leh waa baab bas qala xadaثna أحmed بن maniع huwa أbu jaعfar الbagawiyu qala xadaثna hushaym huwa بن bashيir alwaasiطiyu qala أخbarana xajaaج huwa بن arطاh عن جبلة بن سحaym whuwa kuufiyu ثiqة أna rajuلa sأla بna cmar nin ayaa ibna cmar su-aalay can اlأضxiyati buu ka su-aalay awaajibaة hiya udxiyadu mawaajibah faqaala wuxuu yihi ضaxىa rasuulu الlahi slى اله slم wاlmuslimuun nebiga iyo muslimiintu way udxiyaysteen faacaadaha calayhi waa ku celiyey faqaala atacqilu war wax ma garanaysaa buu yihi daxaa rasuulu llahi sal ll slam wاlmuslimuun nebiga iyo muslimiintu way udxiyaysteen qaala hada xadiiثu xasan maطbuuca صaxiix ayaa ku xasanun صaxiix lafdigaa صaxiixa marka ayb bacdi nusku kusoo arooray ayb mizina tuxfat اlashraafka waa kusoo naqliyey xasanun صaxiixa ayuu soo naqliyey ayb tan maxay dhigeen hahe dhowr nusqo ilaa saddex nusqou sheegayaa marka oo makhduuda labada ciraaqi kan uu ka sharxay mubaarak fuuriga iyo mizi waa la cusko karaa marka ayb ayib xadiidka haddana haddaad fiirisa marka de xajaaj ibnu artaah ayaa ku jiro ayb xajaajna waa mudelis dabcan laakiin waxyaabuu ku xoojinayaa dabcan bukhaari fii saxiixihi waa tacliiqiyey oo ahar ibnu cumar oo waxa uu yidhi qaala ibnu cumar hiya sunnatun macruufatun ibnu cumar marka wuxuu yidhi waa sunno la yaqaano ibnu xajarna taqliiqu tacliiqa ayuu wasliyey min dariiqi xamaad bni salma can caqiil bni طalxata asulami can ziyaad bni cabdiraxmaan alqaysiy qaala sa'ltu bna cumara can اludxiyati faqaala sunaة wamacruuf marka wuxuu yidhi wafiihi ziyaad bnu cabdiraxmaan tafarada biriwaayati canhu caqiil walam ayb walam yuhar tawhiiquhu can gayri bni xibaan wajahalahu dahabiyu fi lmiisaan aduu marka inay sunno tahadaa loo badan yahay waxaana laga qaadanaa dhowr meelood oo waxaa ka mid a qofkii ay bisha dulxijo usoo gasho waaraada waaraada an yudaxiya mar haddii iraadadiisa loo loo xil saaray waxay tusay waajib inaynan ahayn ninkay kusoo gasho dulxija ee raba inuu udxiyaystaa leeyahy hadday waajib tahay ee raba lama dheheen taas waa shay midda labaadna saxaabada qaarkood abubakar iyo cumar iyo waa ka tegi jireen mararka qaar waxayna uga tegi jireen inay dadka u tusaan inay sunno tahay ayb aathaar marka saxiixa kasoo aroortay kolalka qaar inay abubakar iyo cumar iska dhaafi jireen udxiyada si ay dadka u tusaan in aynan ahayn waajib ayb calaa hada alqowlayna culimmadu u badan yihiin amaa xadiidka dhahayo ee ee qofka udxiyo haysto walam man kaanat man kaanat cindahu saca qofkay agtiisu tahay waasacnimo iyo iyo awood leh walam yudaxi aan udxiyaysanin falaa yaqrabanna musalaana xadiidkaa waa laysku khilaafay waqfigiisa iyo rafcigiisa xataa siiqadiisu siiqo amar maaha xataa hadduu sugnaado amarku siiqooyin uu leeyahay meel ou siiqo amar meeshaan kuma jirta ayb bacd alculamaana waxay yihahdeen waxuu la mid yahay man akala huuman ow basalan falaa yaqrabanna musalaana waxaa laga qaadanaa marka in aan la cuni karin oo ay xaaraan tahay miyaa laga qaadanaa mayay dheheen ayb warkan ibnu cumar uu leeyahay daxaa rasuulu llahi sala ll ly slam walmuslimuuna nebigaa udxiyaystay ficilka nebiga isagana ma tusaayo wujuub ee wuxuu tusaa istixbaab sunnanimo sida sida loo badan yahay ayb amarka siiqooyin uu leeyahay sidiisaba ama in la yidhaahdo ficil amar ismu ficil amar masder ficil amalka amarka naa-ib noqdo waxyaabahaas uu leeyahay ayb siiqooyinkiisa marka kuwaas waa iyo in la yihaa amara nebiga amray iyo wax lamid oo kale amaradaas marka haddii qariino aynan jirin waajibka ka sarfiso alamru yaqtadi lwujuubkaa lagu jooga ayb laakiin ficilka mujaradkaa ee aan qowl fasiraynin xukunkiisu waa istixbaab abu shama saasuu taxqiijiyey kitaabkiisa almuxaqaq fi usuuli اlfiqhi min afcaali الrasuul afcaasha bisuu ka alifay kitaabkaas qaala wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi ana aludxiyata udxiyada laysat biwaajibatin walakinaha sunaة min sunani rasuuli اllahi sal ll ly slama wahiy an yustaxabu an yucmala biha in la sameeyaa la sunneeya wahuwa qowlu sufyaan الthawriy wbni اlmubaarak qala xadaثna axmed bnu manic whanaadu qala xadaثna bnu abi zaa'data can xajaaj bni arطah can naafici can ibni cumar qala aqama rasuulu اlahi sal ly slam biاlmadinati cashra siniina yudaxii ayb qala اlimaamu abu ciisa hada xadiiثu xasan tirmidi marka xataa qowl kale ma sheegin feerin keliya qowlka istixbaabka u sheegay kaanahu qolada waajib waaye qabta qowlkoodu inuusan saa u fiirinaynin yaa ka muuqanaysa daahiriyada iyoana qabaan rabiicata ra'yi abu xaniifa iyo baa laga soo guurguuriya calaa kullin hadday ka sugnaato ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi dabxi gowraca bacda salaati salaada kadib iyuu ahaanayaa gowraca salaada kadib la gowracaa xugunkiisa caddayntiisa waqtiga udxiyada la gowracaayo bacda salaad waayo qofku hadduu yahay qof magaalo degan qurawi ah uu yahay ee salaaddii tukanaayo ciidda markuu tukado kadib uu gowraca imaamka markuu gowraco haddii imaamku uu musallaha ku gowracayo markuu imaamka gowraco kadib uu gowraca haddii imaamku uunan musallaha ku gowracayninna waana sida badane markii salaadda la tukada kadib uu iska gowracanayaa isaga ayb ilaa inta in la ego u soconaa waqtigaasuu bilaabmayaa waqtiga uu soconayana maalinta tobnaad kow iyo toban labiyo toban intaas waa loo badan yahay saxaabada qaarayna ka sugnaatay bilaa mukhaalif maalinta saddex iyo tobnaad imaamu shaafici isaga uu ku daray leanna wuxuu leeyahay ayaamu tashriiq oo dhan in la udxiyayso karo ayaamu aklin washurbin wadikrin lilaahi tacaala iyo waxyaaba uu daliishanayaa ayb qaar ilaa bisha dhan gaarsiinayana waa jiraan qaala xadaثna cali bnu xujri qala akhbarana ismaaciil bnu ibrahim can dawuuda bni abi hindin can الshacbiyi can اlbaraءi bni caazib qala khaطbana rasuulu lahi sal ly slm fi ywmi naxrin maalin ywmu naxriya buu noo qudbeeyey faqaala laa yadbaxana axadukum midkiin iyounan gowracin xataa yusaliya ilaa uu ka tukado qaala wuxuu yihi faqaama khaalii abtigay ayaa kacay faqaala wuxuu yidhi abu burdata bni niyaar faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah hada yowmu اllaxmi maanta waa maalintii hilibka haadaa kani yowmun maalin waayo dhe cafwan haadaa kani yowmun maalin waayo allaxnu fiihi hilibka maalinkan dhexdiisa makruuhun waa la nacaa oo yacnii hilibka la qalayaa tirada ka badanayo wax hilib aada u rabo oo badan ma jirayaan ayb makruuhun haddaa marka riwaayadan sidanaa qoran ayb ay talabu laxmi fiihi min alaakhariina makruuh ama yacnii in dad kale laga dalbado xaggooda hilib waa maalin la naco waay oo ay dhib badan taho nin kastaa isagaaba wax qalanaya ninka awood leh ayb waxaa la yidhi sawaabku wuxuu yahay maqruum allaxmu fiihi maqruumun miimun waqaafun sida duruqa saxiix muslim xadiidkan duruqdiisa qaar ka mida waxaa ku dhacday hada yowmun allaxmu fiihi maqruumun ayb maqruumna macnaheeda waxay tahay mushtahan waa maalin hilibka la ishtiheeyo ayb ereygan marka sidaana maqruumna waa ku yimid makruuhna waa ku yimid marka la rabo marka riwaayaadkan in sidan loo kala ogaado iyo maxagee laga feerinaana riwaayaadka wixii kusoo arooro ee kelimaad ah kutub adraaf keliya waa adraaftu waa jamcu duruqa loo isticmaalaa iyo ereygan kitaabkan ma ku sugnaaday mase kuma sugna ayaa laga fiirsadaa uwoda riwaayadan tirmidi ma ku sugan tahay mase kuma sugna kutubul adraaf waa laga fiiri karaa laakiin kan kutub u alifanaaba jirta mashaariqu lanwaarka qaadi ciyaad iyo madaalicu lanwaarka ibnu qurquul iyaga marka kelimaadkan riwaayaadka iyo aaday u daneeyaan makru hadda tan oo kale wuxuu leeyahay makruuh riwaayaadkaasaa ku yimid maqruum wixii aan jirin ee tasxiif ana waa sheegaya marka labadaas kitaabaa marka marka ugu horeysaba labadaas kitaabaa qofka kusoo dhacaysaba hadduu wax baxinayo ayb iyaga marka dadka qaar waxay u maleeyaan kutub gariib inay yihiin dabcan gariibkana waa sharxaan laakiin maadada uga muhiimsan gariibku waxay tahay riwaayaadka riwaayada uga muhiimsan khudbada ibnu qurquulkana madaalicu lanwaarka waa ku sheegaa kitaabka khudbadiisa muqadamada kitaabka wa inii anigana cajaltu nasiikatii waxaan dedejiyey neefkii aan qalanayay waan ku cibaadaysanayay liudcima ahlii saneelkayga u quudiya wa ahla daari iyo daartayda dadka jooga xaafadayda u jiiraani qaala wuxuu yidhi faacid dabxaka gowracaagii ku celi ayb biaakhara ku kale ku celi booskiisa faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah cindii canaaqu labanin cindii agteyda waxaa ah canaaqu labanin waxar mar dhow ka go-day caanaha canaaqu labanin yacnii caano waxarteed yacnii waxar goordhow caano ka go-day aada u yar ari cad ah wa hiya khayrun min shaatay laxmin labo neefoo ari ah hilibkood way ka fiican tahayna afa adbaxuhaa ma gowracaa marka qaala nacam buu yidhi haa wahiya khayru nasiikatika wa hiya iyaduna khayru nasiikatayka labadaad qalatay kii horeeya middan middana khayr badan walaa tujzi'u jadacatun bacdaka jadaco ari cad ahna ma u gudayso adiga gadaashaa qof dambe marka ninkaana lagu khaas yeela xukunka horaan uga soo hadalnay jadacada ari cadkiisa ma lagu udxiyaysan karo ari cadku waa inuu hanyi ou noqdaa laba sano dhammaysta saddex galaa laakiin idaha waaye kuwa jadacadooda la ogol yahay ayb qaala wafi lbaabi can jaabirin wajundubin waanasi wacuwaymir bni ashqar wabni cumar waabi zaydin اlansaariy qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix qaala walcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi anlaa yudaxaa bilmisri magaalada magaalo weynta inaan lagu udxiyeysanin xataa yusaliya alimaam ilaa uu imaamka ka tukado bilmisri buu ku qeydaa feeri baadiyaha ninka joogo dabcan daciid iyo lagama rabo isaga udxiyadii haddii uu rabo waxuu fiirinaa waqti uu isleeyahay xilligan oo kale waa la tukaday markaasuu gowracana wixiisa isaga inuu imaam sugo waaba ku adag tahay waqad rakhasa qowm min ahli اlcilmi liahli اlquraa waxay u ruqseeyeen fi اdabxi gowraca idaa طalaca alfajru waagaba hadduu beriyo wahuwa qowl bni اlmubaarak qaala waqad ajmaca ahlu اlcilmi ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen anlaa yujzi aljadacu jadacadu inaynan aynan gudaynin min almaczi aricadka xaggiisa inaynan ka gudaynin wa qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa yujziu ljadacu min adda'ni idaha ayuu ka gudaa iduhuna waa hal jir hal jir idaa waa lagu udxiyeysan karaa laakiin hal jir oo aricad a maya ma lagu udxiyeysanayo meeshaas marka ijmaacuu soo raray alimaam abu ciisa tirmidi baabun fi karaahiyati akli اludxiyati fowqa halaaثati ayaam udxiyada in la cuno nicidda la nacay saddex maalmood ka badan ayb qaala xada oo in la kaydsada yani xukunkan xugun hore u jiri jiray waay siduu isaguba sheegi doono qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa leytu can naaficin can ibni cumar can الnabiy sal ll slam qaal laa yaأkul axadukum midkiin yownan cunin min laxmi udxiyatihi udxiyadiisa hilibkeeda yownan ka cunin fowqa halaaثati ayaam saddex maalmood wax ka sareeya ka badan sababtan hadda waxay ahayd dad dhibaataysan baa madiine soo galay markaa nebigu takaaful ijtimaaci ah si uu u dhaco darteed bu wuxuu u yidhi hilibka udxiyada lama kaydsan karo dadkaan hala siiyo yani nina wuxuu cuno inuu waayo nina inuu meel iska dhigto ayuu diiday nebiga sal l slam liajli daafa xadiidkii bukhaariga ku jira saasuu aha ayb qaala wafi lbaabi can caaishata waanasin qaala waxadiidu bni cumar xadiidun xasanu صaxiix wainamaa kana annahyu can nabiyi min annabiyi sal l slam nahyigu wuxuu ahaa nebiga agtiisa xaggiisa mutaqadiman mid horreeyey uma rakhasa bacda dalika dabadeed waa ruqseeyey nebiga ruqsadii aawo marka xadiidkeeda baabun fi اruqsati fi akliha bacda halaaثin caadadiisa marka waxay tahay xadiidka mansuuqou hormariyaa midka naasiqou gadaal mariyaa qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala wamaxmuud bnu haylaan wاlxasan bnu caliyin alkhalaal man huwa alxasan bnu caliyin alkhalaalka ayaa u aada una soo maraa isoo si kale una soo maraa alxulwaani صaxiix ayb alxasan bnu caliyin alxulwaaniy waay ninkan marka nin xaafido weyn u ahaa weliba xataa wuxuu ka hadlaa abu daawuud sidau sheegay rijaasha iyo waa yaqaanay buu yihi aad buu u yaqaanay ilm cilmu rijaalka cilmu rijaalka yacni dadka majruuxiinta iyo kuwa hiqaadka iyo nin aad u yaqaanay buu ahaa laakiin kama hadli jirin dadku isku mid maaha ma ka hadli jirin imaamu dahabi marka sir aclaami nubalaaga waa tacliiqiyey wuxuu yidhi maadaama laga kaafiyey dabcan oo fardu kifaaya oo ahaa awalba ka hadalkiisa dadkaa ay ka kaafiyeen fastacadda lilcubuur isaga marka wuxuu ilaahay wuxuu u diyaar garoobay adduunyadan siduu uga gudbi lahay oo aakhiro ugu shaqaysan lahay dadka marka kulligood marka waxyaabaha furuudulkifaayaadka ah nin kastaa inuu ku dhex jiro qasab maaha haddii aimo waaweyn ay ka kaafisay isaga isagoo yaqaan waa ku camalfalayaa laakiin dadkaasuu u daynayaa marka ayb qaluu xadaanaa abu caasim annabiil wahuwa daxaaku bnu maklad qala xadaanaa sufyaan can calqamata bni marhad can sulaymaana bni burayda can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama kuntu nahaytukum can luxuumi اladaaxi waxaan ahaa inaan idinka reebay adaaxida hilbaheeda fowqa halaaثin saddex ka badan liyatasica dawu طawli calaa man laa طawla lahu liyatasica si uu ugu waasiciyo dawu طawli dheefta kuwa u saaxiibkaa calaa man qof korkiis laa طawla lahu dheef aynan u sugnaanin fakuluu cuna maa badaa lakum wixii idiin muuqday wa acimuu quudiya wadakhiruu kaydiya kaydsada haddaad doontaan qaala wafi lbaabi can ibni mascuudi wacaaishata wanubayshata waabi saciidi waqataadata bni nucmaan waanasin waumi salma qaala xadiidu buraydata xadiidun xasanu صaxiix qaala walcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi sal l slama wagayrihim sidaas qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa abulaxwas wahuwa salaam bnu sulaym alxanafi can abi isxaaqa can caabis bni rabiica huwa النqaciy الkuufiy hiqaة mkhadrm qaala wuxuu yidhi qultu liumi اlmu'miniin ayaa waxaan ku idhi akaana rasuulu llahi sal l slam nebigu ma ahaa yanhaa inuu reebayey can luxuumi اladaaxi adaaxida hilbaheeda qaalat laa mayay tiri walaakin qala man kaana yudaxii min annaas qala waxaa yaraa man kaana yudaxii qofka udxiyeysanaya min annaasi dadka ka mid ah faaxaba wuxuu jeclaystay an yuطcima inuu quudiyo man lam yakun yudaxii qofka aan udxiyeysanaynin inuu quudiyo intuu isagu kaydsan lahaa falaqad kunaa narfacu اlkuraaca fana'kuluhu bacda casharati ayaam waxaanu kor yeelaynay marka alkuraaca qoobka ayb ama majinta fana'kuluhu waan cunaynay bacda casharati ayaam toban maalmood kadib ayaan cunaynay ayb marka yacni waa la kaydsan karaa way qaala hada xadiidun xasanun صaxiix waum اlmu'miniina hiya caaئishaةu zawju الnabiy sal اl ly slam waqad ruwiya canha hada اlxadiidu min gayri wajhin hadda xadiidkii hore waxaa noogu jirtay qaala qultu liumi اlmu'miniin tirmidi baa fasiray lacalla haddaad riwaayada ku aragto sidaan oo kale qof sanadkii ee qof yacni matnigii ku jiro oo haddana mubham ah almubhamaada la yidhaahdaa mubhamaadka ayakana xaggee laga feerina haddaa rabta inaad baxdi samayso kuwee waayahay kee kee markiiba kugu soo dhacay sibt ibn اlcajami mubhamaadka oo wuxuu qoray bukhaari iyo meelahaas iyo muslimna waa qoray tanbiih اlmuclim bimubhamaati صaxiix muslim xadiidka hadduu bukhaariyo muslim ku jiro saasna si guud marka uu yahayna waxaa jiro alqawaamid oo uu leeyahay cabdulghani bni saciid cabdulghani bni saciid alasdi mubhamaadka alqawaamid walmubhamaad ayaa la yihaahdaa waa jus yar waay waa maطbuuc waxbaa laga helaa isaga laftiisa shuruuxdana waa la ictimaadaa dabcan ayb shuruuxda kutubta marka tamhiidka ama fatxulbaariga iyo waa riwaayaadka aaday ugu dadaalaan mubhamka marka way caddaynayeen sida badan ayb ayb baabun fi lfaracati wاlcatiirati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lfaracati wاlcatiirati faracadii iyo catiirada labadana marka isagaa uu fasiri doonaa faracadu waxay tahay neefka ugubka ah marka ugu horeeyo ou dhalo waxa uu dhalo way qali jireen ayb waxa ugu horeeyo ou dhalo way gowrici jireen ayb catiiraduna waxay tahay alrajabiya la dhihi jiray oo bisha yacni rajab dabiixo ay samay jireen waay ayb qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa cabduلrazaaq qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can ibni اlmusayab can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam laa faraca walaa catiira ma jiraan wاlfaracu أwal الnitaaji weeyaan kaana yuntaju lahum oo ay dhashan jireen neefka marka ugu horeyso ugubkaa marka ugu horeyso u dhalo intuu rimo uu dhalo oy ka dhashadaan kaas ayay ayayayay fayadbaxuunahu way gowrici jireen qaala wafi lbaabi can nubayshata wamikhnaf bni sulaym xadiidka mikhnaf uu keeni doonaa qaala wahada xadiidun xasanu صaxiix wاlcatiiratu dabixaة kanuu yadbaxuunaha fii rajab ayay gowrici jireen yucadimuuna shahra rajab ayay ku weynay jireen liannahu awalu shahri min ashhuri اlxurum weeyaan wa ashhuru اlxurumi rajabun wadulqacdati wadulxija wاlmuxaram wa ashhuru اlxajina shawaalu wadulqacda wacashru min di lxija kadalika ruwiya can bacdi asxaabi الnabiy sal ll ly slama wagayrihim fi ashhuri اlxaji marka kuwan mala waagii hore far yani faracada waa jiri jirtay oo xadiidka qaar abu daawuud oo warinaya jirto aalu beyt kasto ama qolo kasto xoolo leh calaa kulli ahli beytin faracatun saas oo kale inay marka neef saas oo kale ay gowracaan oy qalaan ayaa korkooda ah markii dambena waa la nasakhay oo udxiyadaa lagu nasakhay faracadan marka iyo cad kulli ya hay udxiyadii baa marka lagu nasakhay dadka marka kolley soomaalidu hee say sameeyaan guumis neefka ugu horeeya ayb aduu marka una dayada u qashaan dhadig laakiin lama gowracayo hay laa faraca walaa catiira tanaad dambayso un markii dambe ayb qaala baabu maa jaa fi lcaqiiqati caqiiqada wixii ku yimid caddaynteediibuu u baab yahay ayb caqiiqadana de waa xoolaha la qalo ilmo markay dhashaan qofka ay u dhashaan qaala xadaanaa yaxya bnu khlf qaala xadaanaa bishr bnu lmufadl qaala akbaranaa cabdullahi bn cuثmaana bni khuhaym can yuusufa bni mahak anahum dakluu calى xafsata binti cabdiraxmaan xafsa binti cabdiraxmaan bni abi bakrin fasa'aluuha can اlcaqiiqati bay su-aaleen faahbarathum way u sheegtay ana caaishata ahbaratha ana rasuula اllahi sal ly slam amarahum inuu amray can اlgulaami shaataani wiilka waxaa laga qalayaa laba riyood mukaafi'ataani isu dhikanto wa can iljaariyatina shaatun gabadhana hal neefo are waa meelaha marka lagu kala badiyey qaala wafi lbaabi can caliyin waumi kurzin wabureydata wasamura waabi hurayra wacabdillaahi bni camrin waanasin wasalmaana bni caamirin wabni cabaas qaala waxadiidu caaishata xadiidun xasanun saxiix udxiyada marka xukunkeedu waa maxay akaru ahlilcilmi inay sunno tahay waxaan ujeeda caqiiqada akaru ahlilcilmi inay sunno tahay ku tageen daahiriyada iyagu waxay qabaan inay waajib tahay hadday waajib noqoto ama hadday sunno mu-akadaad tahay iyay ku tahay marka yaa laga rabaa aabbaha laga rabaa hooyada laguma lehe aabbaha waayo waxaa laga rabaa ayb wiilka marka in laba laga gowraco xadiidkan sheegayaa xadiid kale wuxuu tilmaamayaa hal hal in laga qali karo marka culimada qaar waa jamciyaano waxay yidhaahdaan qofkeeda aan waxba heli karin hal inuu ka gowraco qofkii awood lena inuu laba ka dhigo ayb qaala xadaana alxasan bnu caliyin اlkhalaal qaala xadaana cabdra ayb qaala waxadiidu caaishata xadiidun xasanu صaxiix xafsatu hiya ibnat cabdiraxman bni abi bakrin الsidiiq qaala xadaana alxasan bnu caliyin اlkhalaal qaala xadaana cabdurazaq can ibni jurayj qaala ahbaranii cubayd llahi bnu abi yaziida huwa اlmakiyu can sibaac bni haabit ninkani marka xaliifu bani zuhra ayaa la dhihi jiray oo wuxuu yidhi jaahiliyadii baan soo gaaray aniga qaala adraktu ljaahiliyata buu yidhi waqad caddahu lbagawiyu fi saxaaba bagawigan yaa waayan waqad caddahu lbagawiyu fi saxaaba buu yidhi bagawigan oo saxaabi ku tirinaya yaa waaya daad maya saaxibu macaalimi tanziil waa dembeeyey abu moxamed alxusein ibnu mascuud albagawi muxyi sunna waa dembeeyey shan boqol iyo lixdii meelahaas u dhintaan fila ee ninka haddaad maqasho ninkan waa saxaabi saxaabi maaha qaala albagawiyu kada iyo haddaad maqasho abulqaasim albagawi mucjamu saxaaba kitaab uu leeyahay marka saxaabadou ku daray marka uu leeyahayna mucjamu saxaabadou ku sheegay waay ninkan xadiidkiisa ayb mucjamu saxaaba ayuu ku sheegay ayb kaas marka abulqaasim albagawi ayb waadkhalahu ibnu xibbaana fi hiqaatihi ibnu xibbaan hadduu hiqaadkiisa geliyey maa muxuu ka wadaa isaga marka saxaabi ma ahanuu ka wadaa ilaa hadduu saxaabi yahay lama gelsheenba meeshaas weligaa kitaabada xadiidka meeshay u socdaan inaa fahamta haddii kale haddaad cumri nuux fadhiso ood laqbo keliya daba joogta bes xadiidkiina waxa istilaaxaadkiisii iyana aadan la soconin ma wax badan ma kororsanaysid ayb qaala xada marka wuxuu yidhi ayb can sibaac bni haabitin ana moxamed bna haabit bni sibaac ahbarahu ana uma kurzin ahbarathu anaha sa'lat rasuula اllahi sal l slam can اlcaqiiqati bay su-aashay faqaala can اlgulaami shaataani wacan iljaariyati waaxidat laa yadurukum idin dhibi maayo adukraanan kuna am inaahan waxaad gowracaysaan lab ama dhadig waxay ahaadaan qaala hada xadiidun saxiix ayb madbuuca xasanun baa ku taal laakiin saxiix keliya ayb qala xadaثna الxasn بن عaliyi qala xadaثna cbdالرaزaq qala أخbarana هisham بن xasan عan xfصةa binti sirin عan الrabaab الrabaab binti sulayc um الra'x ayaa la yihahdaa الdabiya albصriya maqbulaة عan slmana bni camiri الdabiy qala qala rasuulu الlahi sl اه slam maca اlgulaami caqiiqath ayaa maciisa ah faahriiquu canhu daman dhiig ka daadiya dhiig xaggiisa ka daadiya macnaa neef ka qalow wa amiituu canhu ladaa wasaqdana ka zuuliya wasaqda laga zuulinaayana waa tinta tintii ka xiira waa yixda in laga xiiro meeshaas marka ibnulqayim markuu baxinayo tuxfatulmawduudka wuxuu yidhi waxaa laga baxinaa meeshan qazaca cunuga tintii ha laga xiiro mar haddii la yidhi maalinta toddobaad waa in laga ilaaliyo dhoor in loo yeelo dhowr in loo yeelo in laga kulligeed waa la xeera dhammaan ayb kulli waa laga wada xeera bacd alaahaarna waxay tilmaamee in xasan nebigu uu timaha ka xiiray miisaan uu saaray qadra dirham oo kale ayay la ekaatay culays intaasoo fida ah ayuu u bixiyey marka timaha inta laga xiiro miisaan la saaro inta garaamo ou noqdo oo fida ah in la sadaqeeyo qala hada xadiidu صaxiix qaala baabu اlأdaani fii uduni اlmawluud aadaanka lagu adimayo cunuga la dhalay dhegtiisa qaala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna yaxya bnu saciid wcabdالraxman bnu mahdi qala xadaثna sufyaan can caasim bni cubayd اllaahi wahuwa alcadawiyu ضaciifu can cubayd اllahi bni abi raafic can abihi qaal ra'aytu rasuula اllahi sal l slam aan arkay adana fii uduni اlxasani bni caliyin isagoo ku adimay xiina waladathu faatimatu faatima markay dhashay bisalaati buu ugu adimay aadaanka salaada qaala hada xadiidun xasanu صaxiix wاlcamalu calayhi xadiidka marka isagoo daciifa oo uu ku jiro caasim bni cubaydillaahi ayuu haddana tirmidi wuxuu yihi xasanun صaxiix lababa waa dhici karta hadda isagu caasimkan agtiisa inuunan ka ahayn daciif ama inuu daciif ka yahay laakiin uu ka uga leexday camalka muslimiinta oo camalulmuslimiin jara calaa dalika cunuga la dhalo marka la dhalo in lagu adimo waa camalulmuslimiin saasna marka uga leexday ninkan caasim ibnu cubaydillaahi tahdiibulkamaalka ma yaalla maktabadda kore tahdiibulkamaalka tahdiibulkamaalka fiiriya wixii tarjamo laga yiri keena caasim ibni cubaydillaahi wixii laga qoray oo laga yidhi isaga fiiriya haddii aada heli kartaan aljarxu watacdiilka ibn abi xaatim iyo wixii kale la kaalmaysan kara qaala waruwiya can الnabiy sal ll l slama fi اlcaqiiqati min gayri wajhin baa looga wariyey can اlgulaami shaataani mukaafi'ataani wacan اljaariyati shaatun qaala waruwiya can الnabiy sal l slam ayضa anahu caqa can اlxasan bni caliyin bishaatin hal neef wqad dahaba bacdu ahli اlcilmi ilaa hada alxadiid halka marka hadda waa jamciyeen halna ninkii awood aan awoodi karin hal un ha iska bixiyo kii kalena laba qaala baabun xadaثna slmة bnu shabiib qala xadaثna abulmugiira can cufayr bni macdan an cufayr bni macdan aljumaxi ضaciif can sulaym bni caamir huwa اlxumsiyu hiqaة can abi umamata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam khayru اludxiyati alkabshu udxiyata ugu khayr badan waa wan wa khayru lkafani alxullatu kafanna midda ugu khayr badan waa laba maro isku joog qaala hada xadiidu gariib wa cufayru bnu macdan yudacafu fi اlxadiid qaala baabun marka halkan halkan hadda wuxuu u keenay waxa lagu udxiyeysanayo waana lagu caqiiqaysana qaala baabun xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa rawx bnu cubaada qaala xadaanaa bnu cawn qaala xadaanaa abu ramla magaciisa caamir ayaa la yidhaahdaa ismuhu caamir shaykhun libni cawn laa yucrafu waa majhuul can mikhnaf bni sulaym qaala kunaa wuquufan maca nabiy sal ly slam bicarafaat nabigan carafaad la taagnayn fasamictuhu yaquul yaa ayuha nnaas calaa kuli ahli beytin fii kuli caamin udxiyatun ayaa ah iyo wacatiiratun catiira hal tadruuna ma alcatiiratu hiya alatii tusamuunaha arajabiyatu waa midda aada ku magacaabaysaan rajabiye aad tihaahdaan xadiidka isnaadkiisa ninkaa majhuulkaa ku jiro qaala hada xadiidu xasanu gariib walaa nacrifu hada alxadiida ila min hada alwajhi min xadiidi bni cawn qaala baabun xadaanaa moxamed bn yaxya alquطaciyu qaala xadaanaa cabdulaclى can moxamed bni isxaaq can cabdillaahi bni abi bakri can moxamed bni cali bni اlxuseyn can caliy bni abi aalibin qaal caqa rasuulu llahi sal ly slam can اlxasani bishaatin wa qaala wuxuuna yidhi yaa faatimatu ixliqii ra'sahu xeer watasadaqii bizinati shacrihi tintiisa miisaankeed oo fidatan sadaqayso fawasannaahu waan miisaanay fakaana wasnuhu dirhaman buu ahaa aw bacda dirhamin xadiidkan inqiaaca ku jiro qaala hada xadiidu xasanu gariib waisnaaduhu laysa bimuttasilin wa abu jacfar moxamed bnu cali bni اlxusein lam yudrik caliya bna abi aalib haddana sidaa ay tahay xasanu gariib buu leeyahay waxyaabaha qaar marka waa waxaad moodaa marka inuu ka indhalaabayo qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaana alxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaanaa azhar bnu sacdin الsamaan can ibni cawn can moxamed bni siriina can cabdiraxman bni abi bakrata can abiihi ana nabiya sal l slam khaطba waa qudbeeyey uma nazla waa soo degay fadacaa bikabshayni ayuu u yeeray fadabaxahumaa waa gowracay qaala hada xadiidu صaxiix qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa yacquub bn cabdالraxman can camri bni abi camrin kan maa xaaluhu waa soo marnay ibnu xajar wuxuu yidhi hiqat rubamaa wahim ibnu maciin iyo nasaa-ina laysa bilqawiyi bay dhaheen can ilmualib wahuwa mowlaahu almualib bnu xanab can jaabir bni abdalmualib bni cabdillahi bni xanab can jaabir bni cabdillaahi qaal shahidtu maca nabiy sal l slam aladxaa ayaan xaadira bilmusalaa falamaa qadaa khudbatahu markuu dhameeyey nazla can minbarihi buu kasoo degay fautiya bikabshin baa loo keenay fadabaxahu rasuulu llahi sal l slam biyadihi buu ku gowracay wa qaala bismi illaahi wallahu akbar sidaan in la dhahayo marka sunnada hada canii wacanman lam yudaxi min ummatii qaala hada xadiidu gariibu min hada اlwajhi walcamalu cala hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal l slam wagayrihim an yaquula الrajulu ida dabaxa inuu dhaho bismi اllaahi wallahu akbar wahuwa qowl bn اlmubaarak wاlmuطalib bnu cabdillaahi bni xandab yuqaalu inahu lam yasmac min jaabir jaabir kama maqlin ayaa la yidhi sidan oo kale marka iyagana kutub اlcilal a laga fiiriyaa ayb inuu ka maqlay inuunan ka maqlin iyo kutubtan maraasiisha iyo aada u feerfeerisa jaamicu taxsiilka iyo kale qaala baabun qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala aqbaranaa caliy bnu mushir can ismaaciila bni muslim can ilxasan can samurata qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam algulaamu murtahanun bicaqiiqatihi ilmuhu wuxuu u xabisan yahay caqiiqadiisa shafaaco uu waalidkiis u shafeeco waa laga celinaa waay ilaa loo caqiiqeeyo yudbaxu canhu yowma saabici ayaa laga qalaa wayusamaa waa loo magac bixinayaa wayuxlaqu ra'suhu madaxiisana waa la xiirayaa xadiidka aada maqashaano riwaayati اlxasan can samura ee culamada qaar ay leeyihin lam yasmac min samura ilaa xadiid alcaqiiqa kan wa bukhaari baana warinaya ayb can dariiqihi buu bukhaari ka wariyay qaala xadaثna الxaسن بن عalيn الkhلاal qaala xadaثna يزيid بن haaruun qaala أخbarana سacيid بن أbi crubaةa عan qataadaةa عan الxasn عan samurةa bni jundb عan النabiي sl اه ly slm naxwahu qaala hada xadiiث xasn صaxiix wاlcamalu عlى hada cinda ahli الcilm yastaxibuuna waxay sunaynayeen an yudbaxa can اlgulaami in laga qalo alcaqiiqaةu ywma الsaaبc todobada afdala fain lam yatahaya haddaynan suuro gelin yowma saabici maalinta toddobaad fa yowma araabica cashar maalinta afariyo tobnaad fain lam yatahaya cuqa canhu yowma xaadin wa cishriin labaatan iyo kow yani toddoba toddobaa looga booda wa qaaluu laa yujzi'u fi lcaqiiqati caqiiqada ka gudi maayo min ashaati ariga ilaa maa yujzi'u fi ludxiyati ilaa waxa udxiyada guda maaha masale fiqi buu keenay halkan wixii udxiyada gudo ayaa caqiiqana gudo keliya hal meelay isku khilaafeen oo caqiiqada hal yajuusu fiiha alishhtiraak ishtiraak ma bannaan yahay ma la wadaagi karaa maalan neef geel oo kale ma loogu udxi ma loogu caqiiqeyn karaa dad badan iyo neef lo-a iyo marka wuxuu leeyahay ibnulqayim isaga imaam axmed iyo riwaaye wax uu keenayaa waa diidayaan udxiyada iyana waxay ku kala duwan yihiin meeshani naf ayaa la fakina nafkanna waxaa lagu fakinayaa naf kale marka waa in naf loo goo loo naf xoolaa waa in loo go waa in loo gooyo marka haddii kale waxay noqonee naftaas la gooyo hal xaba waaye hal miday kusoo aadayay inta kalena hilibaa kusoo aadaya bes ayb laakiin shaaficiyada iyo keyrkood iyaga ishtiraaga waa geli kartaa bay leeyihin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaثana axmed bn اlxakm albasriy huwa axmed bn cabdillaahi bn اlxakm almacruuf bibni اlkurdi ayaa la yidhaahdaa hiqat qaala xadaثana mxamed bnu jacfar huwa gundar can shucbata can malik bni anas can camri w cumara bni muslim can saciid bn اlmusayab can umi salamata can الnabiy sal l slm qaal man ra'aa hilaala dilxija qofkii arko wa araada an yudaxiya inuu udxiyaystana doono falaa ya'kudanna min shacrihi tintiisa younan ka qaadin walaa min adfaarihi cidiyihiisana waxba younan gurin ounan ka qaadin qaala hada xadiiثu xasan qaala waصaxiixu huwa camr bnu muslim qad rawaa canhu mxamed bnu cmr bni calqamata wagayru waaxidin qala wqad ruwiya hada اlxadiiثu can saciid bn اlmusayb can umi salamata can الnabiy sal ly slama min gayri hada اlwajhi naxwa hada wahuwa qowlu bacdi ahli اlcilmi wabihi kana yaqulu saciid bnu اlmusayb wailaa hada اlxadiiثi dahaba axmedu waisxaaq oo ninkii udxiyo rabo bisha dilxijo ay kusoo gasho tinta iyo cidyaha inuus iska jarin waraqasa bacdu ahli اlcilmi fi dalika ahlucilmiga qaarkoodna way ruqseeyeen laakiin ruqsadan ogow waxaa laga wadaa warahasa bacdu ahli اlcilmi fi dalika maca alkaraahati rahasuu maca alkaraahati ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen laa ba'sa dhib male an ya'kuda min shacrihi wa adfaarihi inuu cidyaha iska guro timaha iska jaro wahuwa qowlu shaaficiy واxtaja bxadiiثi caaisha una xujaystay ana الnabiya sal ا l slama kana yabcaثu bاlhadyi min اlmadinة nebiga hadyiga ayuu madiine ka diri jiray isagana madiinow joogaa qof u socdo xaramka ayuu usii dhiibayaa falaa yajtanibu shay-an mimaa yajtanibu minhu lmuxrim waxaa qofka muxrimka uu ka dheeraadana wax kamida kama dheeraan jirin ayb marka inay bannaan tahay u ka qaata xadiidkanna waxaa laga wuxuu isaga ka dhigayaa marka sida sunnadaasaas آخر kتاب الأضاحي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد